إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa maanta lagu dilay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoo xalay weeraro lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ee ugandha ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolkaas faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar habeen hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin askarta shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose qaraxyo ay ku dhaawacmeen meen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale weerar lagu qaaday fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaan dhacadulaadka magaalada baydhabo kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday dulaadka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wiil dhallinyaro ah ayaa xalay lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laba ruux ayaa ku dhimatay goob macdanta laga qodo oo ku taalla dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan haweeney ayaa nin ganacsado ah ku dishay magaalada muqdisho ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta lagu dilay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoo xala qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose weeraro lagu qaaday warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin qaraxyo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho iyo weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo wararkaas waxaa ka waramaya cabdifataax faarax saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay garabka u yihiin ee dullaanka gardaro ku jooga waddankan howlgalladan oo ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose banaadir iyo bay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddii aan ku hormarno shabeellaha hoose howlgal mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay laba askari oo ka mid ahaa dharcadda sirdoonka dowladda federaalka kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray maxamed ismaaciil iyo cali amaday isla shabeellaha hoose ayaan ku guda jirnaaye ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culusi ku qaadeen xerada ciidamada ugandha ee degmada buulamareer waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada ugandha ee lagu weeraray buulamareer sidoo kale waxaa faahfaahin oo laga helayaa dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee ugandha ee deegaanka golweyn ee hoos tagta degmada buulamareer dhimashada askarta ugaandhayska ah waa hal askari dhaawacuna waa hal askari oo isla ugaandhayska soo duulayaasha ee jooga golweyn dhanka banaadir ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir ayaa qarax la beegsaday ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa xaafadda tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa kuwii halkaasi lagu weeraray sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa sarkuusta ee magaalada muqdisho waxaana gaaray khasaaro walow aanan ka helin faahfaahin dhanka baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culisi ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ee deegaanka goofguduud buray ee hoostaga degmada baydhabo ciidamada la weeraray ayaa argagax ka qaaday weerarka uga yimid mujaahidiinta waxaana lasoo warinayaa khasaare inuu gaaray askarta maamulka koonfur galbeed si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa sii dardargeliyey howlgallada ka dhanka shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka iyo dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday dulaadka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud cabdiqaaliq ayaa ka waramaya
شبيك جانب لظل حب الضروس شب شوفنا من شباب
kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saaray filim xiise badan kaas oo lagu soo bandhigayo kamiin ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud
من يعادي لك رحم الغمنا ملة الإسلام سلسها النفوس والملأ يا مرحبا بالظالمة شب يمتهد لظل حب الضروس شب شوف النار من شبابه filimka ayaa qeybihiisa hore lagu soo bandhigayaa askarta dowladda federaalk oo sida looga bartay isaga firxanaysa fagaaraha dagaalka waxaana ceersanaya ciidamada mujaahidiinta oo mid mid u tooganaya وغاب أصحابها عن حسب والحسب اللبوس والعقيدة في الحشا وعصابها شغلنا في الخصم جبنا الرؤوس واجتثاث سكانهم وعتابها الدروع عن حسب والحسب اللبوس والعقيدة في الحشا وعصابها شغلنا في الخصم جبنا الرؤوس واجتثاث سكانهم وعتابها شب يمجاهد لظل حب الضروس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوفا واصحابها النصالح حاذقه هي والفؤوس في رقاب احلانا مضربها ضربتي على شياطين الخنس فالقه يا sidoo kale filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa agabyo kala duwan oo laga furtay ciidamadii dowladda federaalk ee ku dhacay kamiinka kamiinkan ayaa waxaa lagu dilay toddoba askari oo ay ka mid yihiin laba sargaal iyo saddex iyo toban kale oo dhaawac ah kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa muddooyinkan dambe si isdabajoog ah u soo saariyey muuqaalo muujinaya itaaldarida ciidamada dowladda federaalk iyagoo isku haleynaya diyaaradaha maraykanka si qarka iska tuurnimo ah loo geeyey meelo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah
فالقه يا ويل من يبلى بها النصال الحاذقه هي والفؤوس في رقاب اعدائنا مضربها ضربتي على شياطين الخنس فالقه يا ويل من يبلى بها شب يمجهد لظل حرب الضروس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبوس علمه كيف الوغى واصحابها
wiil dhallinyaro ah ayaa xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey kooxo hubaysan ayaa xalay magaalada gaalkacyo ku dilay nin lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan rooble kooxda dilka geysatay ayaa doonayay in ay moobeelka ka dhacaan wiilka ay dileen sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dilal iyo dhac ay geysanayeen kooxo hubaysan iyada oo maamulada iska soo horjeeda ee magaalada aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha hubaysan oo qaarkood ay ka tirsan yihiin ciidamada laba ruux ayaa ku dhimatay goob macdanta laga qodo oo kula soo duuntay qeybo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaa ka waramaya cabdifataax faarax wararka naga soo gaaraya degmada gibile ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaaba somalilan ayaa sheegaya in laba nin oo macdan qodayaal ay ku geeriyoodeen kadib markii uu ku soo dumay god ay macdan ka qodayeen labada ruux ee ku dhintay godka ku soo dumay ayaa lagu kala magacaaba mawliid cabdi iyo nimcaan cismaan calow waxayna ka mid ahaayeen ragga ka shaqeeya godadka laga qodo dahabka ee deegaanadaasi mid ka mid a ragga macdanta ka qodayay godka dume ee sababay dhimashada labada ruux oo warbaahinta uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in si lama filaan ah uu godku u soo dumay labadaasi ayaa gudaha ku jiray inteena kale dibadda ayaanu joognay meeshii oo soo duntay oo isku baaba'day un baanu aragnay ilbiriqsi ayay ahayd daymada aan daymoonay iyo gariirka meesha ka baxay ayuu yidhi midka ka mid ahaa macdan qodayaasha sidoo kale ruux ka mid ahaa ragga macdanta qodaya ayaa sheegay in labada nin ee dhintay uu midi gudaha hoose ku jiray kan kalena uu meel soo ka taagnaa kadib markii uu gebiga buurta dhaqaaqay oo isku dayay inuu ka kala badbaadiyo sidaana ay ku dhinteen labadooduba xildhibaan mursal maxamed jaamac oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada gabiley oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la soo saaray meydka islamarkaana waxaa loo qaaday magaalada gabiley howlaha qodista macdanta dahabka ee deegaanadaasi ayaa labo ilaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa lagu qiyaasay in ka badan kun godad oo kutigooda dahabka shirkado ogolaanshiyo ka haysta maamulka somalilan iyo dad u badan muruqmaal ayaa ka qodata dahabka sida uu warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada gabiley maxamed amiin cumar cabdi si kastaba intii uu deegaanadaasi ka bilaabmay howlaha qodista dahabka waxaa la sheegay in saddex dhacdo oo sidan oo kale ah ay dad naftooda ku waayeen ay deegaanadan ka dhaceen sannadihii lasoo dhaafay haweeney ayaa nin ganacsado ahaa ku dishay magaalada muqdisho faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan dilkan ayaa geysatay haweeney taasoo ganacsadaha ku dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala seebiyaano dilkan ayaa sida ay sheegeen ehelada salka ku haya muran u dhexeeya haweeney ganacsata ahayd iyo ninka la dilay oo ganacsada ahaa ehelada ninka laga dilay ayaa ka warbixiyey sababta dilka iyo waxa uu salka ku hayo iyagoona cadaalad dalbaday allah u naxariisto injineer maxamed axmed cabdiraxmaan biraq ayaa allah u naxariista ee wuxuu saaka ku geeri ku dhaawacmay dukaankiisa oo ku yeela saybiyaano falkaasna gabar diris ay ahaayeen iyo reer isqabtihii ka bilaabatay ee isqabad dhex maray asaga iyo gabar diriskiisa dukaan ku lahayd ayaa sabab u ah dilkiisa maxaa jira arrintaas daraatii ka horreysa uu saldhigga ka dacwooday akhyaartii gashaan ka mid ahaa aniga arrintaas ninka saakin ninka qabtay oo la diriray ee diliya haddee bidukeedina damiintay oo gabadha damiintay ayaduna waxay ku bilaawday toori toori sii afay haa lugtuu fidiyey garbaduu mu qabtay maxaa lugtuu fidana ninkii nin dila xamar waa ku batay waxna lama qabto waxna lama taro maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusii badanayey dilalka oo u dhacaya siyaabo kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a dalkaas faah-faahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar
inta la xaqiijiyey ku dhowaad toban xubnood oo kenyaan ah ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu shil xoogan ka dhacay ismaamulka majakoos ee dalka kenya taliyaha booliiska ayaa sheegay in shilkan oo ahaa mid aad u xoogan uu sababay inay naftooda waayaan siddeed qof kuwaas oo dhammaantood goobta uu shilku ka dhacay ku nafbaxay shilka ayuu sheegay inuu si gaar ah uga dhacay waddada katangi majakoos iyo nairobiya waxayna si gaar ah waddadan ugu dhowdahay buundada river athi wargeeska star oo soo xiganaya ila wareedyo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in dadkii ku waxyeeloobay shilkaas loola cararay isbitaalka shanaad ee majakoos si ay u helaan daawooyin iyo daryeel caafimaad oo deg deg ah shilkan ka dhacay ismaamulka majakoos ayaa ka mid ah shilalka kenya ka dhaca ay dadka badan ku dhintaan daraad ayay ahayd markii shilkan la mid ah oo ka dhacay ismaamulka muraanga ay ku dhinteen saddex ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsiga hoose iyo dhexe ee ismaamulka muraanga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga inta